bismillaahi raxmaani iraxiim kusoo dhawaada warka subax ee redio muqdisho qodobada warka subax ee saaka idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey howlgallada caalamiga ee ka hortagga hubka sida sharci darada ah lagu soo gelinayo soomaaliya wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in sameynta qorshaha qaran ee dalka uu meel wanaagsan marayo imarkaana kulamo la tashiya ay la yeesheen maamul goboleedyada dalka si loo helo qorshe qaranna qabanqaabada wejiga labaad ee shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa ka soconaya magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi xilli shalay halkaasi ay gaareen odayaasha dhaqanka ee labada gobol shir dib heshiisiina oo lagu heshiisiinayo beelo walaalaha oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo kan gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada afgooye xisbiga ugu awoodda badan ee dalka baraaziil ayaa gebi ahaanba isku raacay in talada xilka madaxweynenimo ee dalkaasi madaxweynaha dalka ka ah dilma rusef ay gebi ahaanba shaqada ka fadhiisato
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka intaasi dhegaystayaal waxay ahayn qodobadii warka iyaga ugu doorka roonaa haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bogaadiyey howlgallada caalamiga ee ka hortagga hubka sida sharci darada ah loo soo gelinayo soomaaliya cismaan maxamed aadan ayaa warkaasi inoo eegaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay bogaadinayso howlgadadaalada beesha caalamka ay ku doonayaan inay ku qabtaan hubka la doonayo in lagu soo gudbiyo soomaaliya kaasi oo la sheegay in la doonayo in looga qayb qaato colaadaha iyo xasilooni darrada in laga abuuro dalka madaxweynaha ayaa yidhi waa war lagu farxo in ciidamada dowladda faransiiska ay gacanta ku dhigaan dooni sixnad huba ah waday oo la doonayay in lagu soo gudbiyo dalka taasi oo la rabay in looga abuuro dhibaatooyo iyo weliba qalqal siyaasadeeda waa hubaal in hubkaasi oo u socday kooxaha qaswadayaasha ah waxaana bogaadinaynaa in ciidamada austraeliya oo dhowaan gacanta ku dhigay shixnad hub ah oo kale taasi oo loo soo waday soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in tilaabadaasi ay gacan ka in tilaabadaasi ay gacan ka qaateen faransiiska iyo austraeliya ay tahay mid lagu farxo howlgalkan ay ciidamada austraeliya iyo faransiisku ay kusoo qabteen shixnadda hubka ah waxay xoojinaysaa qaraarka ka soo baxay qaramada midoobay oo ahaa laba kun laba boqol afartan iyo afar oo soo baxay laba kun shan iyo tobankii oo cunuqabataynta hubka kaas oo gacan ka geysanaya xasiloonida soomaaliya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mahadsan cismaan maxamed aadan wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in sameynta qorshaha qaran ee dalka uu meel wanaagsan marayo islamarkaana kulamo wada tashiya ah ay la yeesheen maamul goboleedyada dalka si loo helo qorshe qaran mustaf maxamed axmed warcadeey ayaa warkaasi inoo eegaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya cabdulahi sheekh cali qalooco oo la hadlay raadiyo muqdisho ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo samaynta qorshaha qaran ee dalka oo muddo ka badan soddon sano soomaaliya ka maqnaa waxaanu tilmaamay in samaynta qorshahan qaran uu yahay mid laga talagelinayo qaybaha bulshada si aragtidooda loogu biiriyo samaynta qorshahan qaran kaasoo saddexda sane ee soo socota hawshiisu socon doonto ilaa iyo waxaan u malaynahay muddo afar shan biloodba xog ururinaan ku jirnay meel kasta ah gobolladii baa lala shirhayaa waxaa lala shirhayaa qayb kasta oo bulshada lala shirhayaa hay-adaha caalamka lala shirhayaa xogtaasoo dhan in lasoo aruuriyo marka xogtaas lasoo aruuriyo ayaa waxaa loo dhaqaaqayaa in qorshihii qoritaankiisa la bilaabo hadda waxaa noo soo dhammaaday gobolladii meel walba waa naga soo dhammaadeen waxaanu dhowaan markaa bulshada inteeda kale inkastoo gobollada markaan tegayna bulshada ay ku jireen ururadii haweenka dhalinyarada cid kastaba meesha ay ku jirtay haddana waxaa noo soo baxaysa in xoog badan xaq badan laga ogaado insha allah ayaguna shirar dambaan u qabanaynaa markaasna waxaan u fariisanaynaa qorshe qoraalki wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga cabdulaahi sheekh cali qaloocow ayaa dhanka kala tilmaamay in qorshahan qaran uu fursad siinayo dhallinyarada shaqola'aantu hayso maadaama wax walba lagu jaangoynayo hadba mudnaanta uu u leeyahay bulshada dhallinyaradana uu kaalintooda siin doono mudnaanta koowaad ay ku leeyihiin dhallinyarada maxaa yeeley iyagaa majority ah waa ragga waddankan inay hogaamiyaan la wareegaan wax ka qabtaan ay tahay marka wuxuu ku jiraa waxyaabaha mudnaanta dhalinyaro badan tahriib badaha ay ku dhammaadaan kuwa shaqala-aana derbiyada fadhiyaan kuwa waxaad arkaysa mukhadaraadii wax u wareegahay waxaa jira koox badan oo iyagana fiican oo jaamacadihii ka soo baxay shaqala-aan ah muxuu wax u baranaya ninku ma ahan barasho adu iska baro iska tagma waxa shaqadiisa ka soko waddanka inuu wax ku kordhiyo marka waa in loo helaa fursad dadkaasu ay shaqeeyaan dad madax u noqdaan dalka ay kusoo kordhiyaan ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdulaahi sheekh cali qaloocow ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wasaarad ahaan in lagu guulaysan doono qorshahan qaran ee hadda wasaaraddu ku howlan tahay kolley waxaan u malaynaa intii idaacadaha kala socotay meelaha nugu marayn shacbigu aada ugu faraxsanaa waa waa markii ugu horreysay oo shacbi lala tashanaayo anugu muddo afartamay sanaan ka shaqaynaya qorsho annaga intaan meel fariisano waxaan qorqori jiray laakiin tan maba aha waa ku celinahay the federal systemka ayaa khasbaaya dadweynaha in loo dhawaado aragtidooda lagu saleeyo magaciisa marka rajo weynaanu ka qabnaa insha allahu tacaala waanu qori doonaa markuu dhammaadana mar labaad ayaa lagu celinaya dadka loo leeyahay sidaa u aragtaan sidaa loo dhigaysaan biyaha miyaan horumarnaa waddada miyaan horumarnaa adigu wax midkeen dadku meeshuu badaayan la raacaya maxaa taasaa baahidii dhabta ah qorshahan qaran ee ay wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ay ku howlan tahay ayaa ah nidaam caalami ah oo u eg hab miisaaniyadeedka la dejiyo maadaama loo qorshaynayo hadba sida ay u kala mudan yihiin baahiyaha ay bulshadu qabto waana qorsho loo dhigayo mustaqbalka dhow iyo midka fog diyaarsanaantiisa
qabanqaabada wejiga labaad ee shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa ka socota magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi xilay shalay halkaasi ay gaareen odayaasha dhaqanka ee labada gobol cabdulaahi kulmiye caddow ayaa warkaan inoo haya degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa si weyn ugu qulqulaya duubabka labada gobol ka soo jeeda dadka metela maalintii shalay ahayd ayaa laba diyaaradood oo ka soo baxay gobolka hiiraan waxa ay soo caga dhigteen degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe garoonka ku yaalla halkaasi oo wejiga labaad ee kulanka maamul u samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu halkaasi ka socdo maalmihii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku sugnaayeen degmada beledweyne oo xarunaha gobolka hiiraan halkaasi oo ay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada kulamo ay la yeesheen isla markaasna la isku afgartay in hawsha maamul u samaynta halkeeda ay kasii socoto gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka ee reer hiiraan ayaa markii ay shabeellaha dhexe yimaadeen waxa ay ka warbixiyeen qaabka iyo soo dhoweynta iyo halka ay hawshu iminka socoto ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi oo ka mida duubabka dhaqanka ee reer hiiraan kuwooda ugu caansan ayaa waxa uu ka warramay bal sida ay u arkaan in gogashan lagu dhisayo maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe qaabka ay u muuqato maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soo noqoshada aan ku soo noqonnay gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar waxaan ka soo tagnay gobolka hiiraan annagoo ah salaadiin labada gobol ah waxaana u nimid haddii ilaahay ka raalli noqdo in aan ka qayb galno maamul u samaynta labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddii ilaahay ka raalli noqdo aad iyo aad ayaanu faraxsannahay annaga oo halkaas meesha aan tagnay ay noogu dawo yimaadeen mas-uuliyiintii qaranka ugu sarreeyey wax alla wixii mugdi ahayna lasoo turxaan bixiyey haddana aanu diyaarnahay haddii ilaahay ka raalli noqdo in aan dhisanno labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddii ilaahay ka raalli noqdo waxaanna ilaahay ka rajaynaynaa inta naga dhimanna in ay si degdeg noo soo gaari doonto hawshana ay wanaag noogu dhammaan doonto waxaan idin rajaynayaa hor umar iyo gobolladeenna oo aan dhisanno haddii ilaahay ka raalli noqdo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali guudlaawe ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin in odayaasha dhaqanka ee hiiraan iyo shabeellaha dhexaba ay go'aan keliya wada qaataan isla markaasna ay ku kalsoonaadaan in ay wax walba samaysan karaan arkaysiinba waxaan soo dhoweynay wufuud ay hogaaminayaan duubabkii labada gobol oo wufuud aad u ballaarana ilaa laba diyaaradood horena laba kalaa u timiday insha allah waxaan rajaynaynaa inuu shirki si habsami u socod wanaagsan oo ku bilo maaragtay isu soo noqodkiisa wejiga labaad oo ku bilaabo doono haddii ilaahay raalli ka noqdo inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin reer shabeellaha dhexana waxay diyaar u yihiin inay maaragtay ka sii wadaan hawsha meesha ay joogtay ilaahayna waa nagu asturay intii maaragtay gogashaasu ay fidsaneed oo saddexda bilooda alxamdulilah amnigu boqolkii boqolou ahay ummadda reer shabeellaha dhexana waxay u taagan yihiin ummaddaas wax ka dhexeeyo heer shabeellaha dhexe iyo heer hiiraan maamul ka dhexeeyo ay u midaysan yihiin inay helaan ay diyaar u yihiin sida dalka guud ahaanba ka jirto inay federaalka qaybtooda ka qaataan ay diyaar u yihiin shacab iyo maamul intay leeyihiinna waxay u taagan yihiin inay soo dhoweeyaan walaalo hor heer hiiraan wax ka dhexeena ay dhistaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay yihiin kuwa keliya ee u haray in ay maamul goboleed dhistaan iyadoo qaybaha kale ee gobollada dalka soomaaliyana ay samaysteen maamul goboleedyo ay isku waafaqsan yihiin
shir dib heshiisiinaha oo lagu dhexdhexaadinaya beelo walaalaha oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo kan gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada afgooye sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga maxamed cali cumar jubba
shirkan oo ka soconaya degmada afgooye laba maalmood laguna heshiisiinaya laba beelood oo walaala ah ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey degmada afgooye waxaana laga soo saaray qodobo ay ku heshiiyeen labadii beelood ee ku dagaalamay gobolka shabeellada hoose waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta labada gole ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya odayaal ka socday beelaha la heshiisiinayay iyo maamulka gobolka shabeellada hoose wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir nuur caraale ayaa akhriyey qodobadii ay ku heshiiyeen labada beelood shirka waxaa ka soo baxay qaraar ay qodobadiisa hoos ku astaysan yihiin kow annagoo ah odayaasha dhaqanka ee matala beelaha biimaali habargidir wadahadal iyo gorfayn qoto dheer kadib ee la xidhiirta xallinta khilaafaadka khilaafkii soo jiitamay muddada dheer iyo dagaaladii dhex mara labada beeloodba waxaynu si wada jir ah isugu raacnay in aynu si buuxda mar kale u xoojinno dhaqangelinta dhammaan qodobbada heshiisyadii hore horay loo galay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha heshiiyey ayaa dhankooda soo dhoweeyey heshiiska labada beelood ay wada gaareen waan iyadeennaa heshiiskaan saxiixnay waa heshiis raalli annagaa ka wadanahay waaye waxaan ilaahay ka baryayaa ilaahay inuu arrintaas uu ka dhigo mid najaxda dib heshiistaas dib heshiistaas ay istaaba gasho waxaan leeyahay wax badan halkaan ku saxiixnay qaraar mana suuro gelin midkii suuro gala allah ka dhigo wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi ayaa ugu baaqay bulshada in ay ka shaqeeyaan nabadda islamarkaana ay iska ilaaliyaan kooxda ugus si aysan uga faa'iidaysan heshiiskooda waxaa ii muuqato inay jiraan carqalado kale iyo gacmo kale oo saddexaad ama afaraad oo ku dhex jiro meelahaasi intaan joognay bay noo muuqdeen nabadda markaan samaynay xabadjoojinta la sameeyey muuqatay in meelaha inta lasu galo qof la dilo si kooxda kale colaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo ka hadlay shirka ayaa soo dhoweeyey heshiiska labada beelood ay gaareen shacabka gobolka shabeellada hoosena ugu baaqay inay nabadda ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta gobolka oo dhinacyo badan laga wado gobolka hormuudka ka yahay wasaaradaha si guud ahaan maamulka koonfur galbeed ay qayb ka yihiin runtii dad waalidiinteenaad tihiin waad garan kartaan muhiimadda ay leedahay nabadda idinkaan naga og sida dad hore ay sheegeenna nabaddu iyada ayaa maaragtay lagu nool yahay mooyaane cid ay dhibtana ma laha waxaan rabnaa nabadda maaragtay inaan isla qaadano oon ka wada shaqayno maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa horey u sheegay in ay xoogga saari doonaan dib u heshiisiinta dadka wada dega gobolada maamulka koonfur galbeed soomaaliya
ciidamada caalamiga ee ka howlgala badweynta hindiya ayaa markii labaad gacanta ku dhigay doonii hubsida oo kusoo jeeday soomaaliya sida warkaan uu ku faahfaahinayo maxamed cali axmed rooraaye howlgal ciidamada faransiiska ay ka sameeyeen badweynta indiya ayaa waxa ay ku qabteen markab sida hub la rumaysan yahay inuu ku socday soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa sheegay in hubka ay qabteen uu ka kooban yahay noocyo badan oo ay ku jiraan boqolaal qoryaha u dhaca darandooriga markabka ayaa waxaa arkay helikabtarada faransiiska oo ka mid ah ciidamada caalamiga ee ilaalinaya badweynta indiya ciidamada faransiiska ayaa markabka ka helay hubka waxay kaloo ogaadeen in markabka uusan haysan magac waddan oo lagu aqoonsado ilaalada badweynta indiya ee faransiiska ayaa qabtay markabka iyagoo ka jawaabaya sharciga cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya ma cadda halka laga leeyahay markabka iyo cidda uu u rarnaa hase haatee ciidamada badda ee isbahaysiga ayaa ku tilmaamay guul qabashada markabka horaantii bishan ayay ahayd markii ciidamada badda ee astareeliya ay ku qabteen markab hubsida meel u dhow badda cumaan kaas oo sidoo kale la sheegay in uu ku sii jeeday soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa xilligaasi bogaadisay qabashada hubka oo la aaminsan yahay in uu ku socday kooxda shabaab
maamulka jubba oo kaashanaya ciidamada howlgalka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee amisom ayaa tababar u furay duucaddii ugu horreysay ee cutubyo ka tirsan ciidanka booliska ee maamulkaasi aadan maxamed salaad ayaa warkaan kismaayo nagu soo diray
munaasabadan oo ahayd mid tababar loogu furayey cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska jubbaland ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan jubbaland saraakiisha ciidanka booliiska ee maamulka iyo saraakiil ka socotay ciidanka amisom iyo dowladda dhexe taliyaha ciidanka booliska jubbaland kolonel maxamed xasan barre gaboobe oo ugu horreyn goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in adduunka ay uga mahadcelinayaan kaalinta ay ka qaadanayaan caawinta ciidanka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan isagoona sheegay in dufcaddan ay tahay tii ugu horreysay oo laga furo magaalada kismaayo
haddii aan kusii laabto qalcadan dugsiga ciidankan hadda muuqda waa labadii boqol ee ugu horreysay faysbon la yidhaahdo waxaa ku xigi doonaa laba boqol oo kale oo ku saxaroon doonta dugsigan waxaa ku sii xigi doontaa haddii laa yidhahdo laba boqol oo kale waxaa suurto geliyey barnaamijkan in la dhaqaajiyo oo jubbaland booliskeedu uu dhaqaaqo dhammaan inta dhammaan intaan horey usoo sheegay waxaa idin muuqda inuu dhaqaaqay maanta ciidankii booliska ee jubbaland annaga jubbaland ahaan markaan wax qabsano adduunkuna wax nala qabtay haddii aan annagu waxba qabsaneen cidi cidi wax nalama qabateen kolonel sheekh xasan calasow oo ah madaxa tababarada ciidanka booliska soomaaliyeed oo kula dardaarmay ciidanka maanta tababarka loo furayo in ay bartaan sharciyada iyo sidoo kale sidii ay bulshada ula dhaqmi lahaayeen maadaama ciidankan ay bulshada u shaqaynayaan ayaa tilmaamay waxaa halka ka muuqata in dhowr bilood tababar ay ku jireen dhallinyarada si wanaagsanna loo tababaray si ay u difaacaan waddanka muxuu ahay cadowga uga difaacaan waxaan kula dardaarmaa muddada yaro dhiman in aad la baro oo ay bartaan xuquuqda aadamaha sida loo dhowro iyo dadka taag daran iyo carruurta oo sharciyo caalamiya ay ka yaaleen in la baro ayaan muxuu ahay ku dardaarmaya waxaa kaloon kula dardaarmayaa in ay muxuu ahay la baro sida buliisaynta oo ay muxuu ahay bulshada ula jaan qaadi lahaayeen waayo ciidan aan buliisa oo aan bulshada gacan ka haysan waxba ma qaban karin inkastoo munaasabadda khudbado kala duwan ay kasoo jeediyeen saraakiisha ciidanka amisom ayaa haddana ugu dambayntii waxaa munaasabad tababarka loogu furayay ciidanka booliska jubbaland qaybtii ugu horreysay waxaa furay oo ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish ciidanka tababarka ku jira ee booliiska kuwa muxuu ahaa macallimiinta ah iyo dhammaan ciidanka booliiska ee jubbaland waxaananu ku bishaaraynayaa in ciidankii booliiska ee jubbaland uu hana qaaday waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga booliiska soomaaliyeed ha noolaado tababaro kala duwan oo la siinayo ciidamada dowlad goboleedka jubbaland oo gacanta ugu weyn ay ka geysanayaan ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa u muuqanaya kuwo guulo laga gaaray xilli kismaayo ay ka furan yihiin dugsiyo tababar oo aad u tiro badan aadan maxamed salaad raadiyaha iyo telefishinka qaranka magaalada kismaayo
maamulka koonfur galbeed ee dalka ayaa wado qorshe ku aadan sidii dib loo furi lahaa waddada isku xirta gobollada baay iyo bakool si looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyada argixisada al-shabaab weliyeena gobolka baay siraaji sheekh shaaq ayaa cabdulaahi kulmiye caddow uga warramay arrinkaasi
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay tan iyo markii uu magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan guddi nabadgeliyo oo isugu jiray heer wasiir iyo taliyaal ciidan iyo guddoomiyaha maamulka iyo kan degmada baydhabo ayaa waxaa socday howlgallo lagu hafeejinayo ammaanka oo runtii guddiga awaamiir fara badan oo ay soo saareen ay ku amrayeen ciidanka had yeertan waxaa socotaa qorshe lagu doonayo in lagu furo qaar ka mida waddooyinka ay goodoomiyeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus tusaale ahaan waddada isku xirtaa ba iyo boqol oo runtii halbowlo u ahayd bulshada degta goboladaasi ama gobolka boqol ayaa had yeertan la wadaa qorshihii lagu furi lahaa guddigaasi oo uu hogaaminayo ama guddoomiye uu yahay wasiirka maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan ibraahim lugbuur ayaa waxa ay iyagoo ciidan aada u fara badan wataa waxay tageen dullooyin aada u fara badan oo hoos imaanaya gobolka bay iyadoona had yeertan u suurta gashayba inay furaan waddooyin qaar oo mararka qaar ay ku dhibaateen dadka shacabka ururka gumaarka ummadda soomaaliyeed ee ugus waddooyinkaasi oo sida buuxda ciidanka ay ula wareegeen oo la sugay ammaankooda waxaa ka mid a waddada isku xirta baydhabo iyo degmada buurakaba sidoo kale guddigu qaybo ka mid a waxay tageen degmada berdaale oo ka tirsan gobolka bay waxaana la xaqiijiyey ammaanka degmada berdaale iyo baydhabo waddada isku xirta hadeertan marka qorshaha ugu weyn la dejinayo bulshadan ay ka dhul sugayaan waa waddadan u dhexaysa waajid iyo magaalada baydhabo oo muddo ku siman sideed sano runtii goodoonsan ayaa hadeertan la wada qorshihii lagu furi lahaa
waa gartay marka ilaa muddo sideed sanaa maadaama ay go'doonsaneed ma cillado kale ayaa jira mase shabaab keliya ayaa cunaqabatayn meesha ku hayay
ha waa waddadaasi wadda halbowlo u ahayd bulshada oo inta badan gaadiidka xamuulka iyo maciishadaha kala duwan wada isticmaali jiray marka al-shabaab masaad la socotid goobguduud oo u dhow degmada baydhabo oo waddadaasi ku taalla ayaa runtii dhowaan laga saaray ciidanku si buuxda ula wareegeen degmadaasi laakiinse waddadaasi iyo deegaano aada u fara badan oo u dhexeeya waajid iyo baydhabo gebi ahaanba waxaa gacanta ku hayay haraadiga al-shabaab
aad iyo aad umaadsan yahay waryahay gobolka baay inooga soo warama siraaji sheekh shaaq ayuu ahaa maamulka jaamacadda gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa qorsheynaya inay dhowaan ay qabtaan kulan lagu baroordiiqayo ardaydii labadii abriil ee sanadkii tegay maleeshiyada al-shabaab ku xasuuqeen jaamacadda gaarisa brofeser axmed cismaan warfaa madaxa jaamacadda gaarisa oo la hadlay la-aanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid lagu tacsiinayo ardaydii lagu xasuuqay jaamacadda gaarisa oo ay ka qaybgeli doonaan culmaaudiinka gobolka ku nool
marka taariikh laba sana bishan soo socoto waxaa waa memorial day memorial day marka waxaa jiraan waxyaalo badan oo sameynayo oo lagu xasuusto ardaydii meeshan ku geeriyoodeen marka waxaa jirtaa dacooyin ka qayb qaadan doonaan culmaaudiinka muslimiinta iyo kuwa kiristaankaba waxaa kaloo jirta tartan olotan ah oy soo qabaqaabiyeen galgala gaaris ka mid ah oo loo yaqaano young talent olotankaas oo shan kilomitr iyo toban kilomitr waxay ka qaadanhayaan young talentsa iyo group loo ayagana isu magac bixiyeen kinsi team ayana sponsor garaynhayso kinsi team sponsor garaynhaysaa afartan tartamayaalkaas kamid ah sponsor garaynhaysa kinsi team iyadana waa qaadan doontaa saad og tahay sanadkii lasoo dhaafay bishii afaraad taaglaba ayaa werar lagu soo qaaday oo meeshii ilmo badan oo afartan iyo saddex ku naf waayeen kadib markii university la xiray dhibaato badan baan marnay marka alxamdulilah waxaa dib loo furay taarikhka ay ahayd afartii january sanadkan marka waxyaala badan baan isku bedelnay intii waxaan sameynay guryihii ayaan dib habeen ku sameynay oo burbureen waxyaala burburiyey aan hagaajinay waxaa kaloo sameynay police station ayaan gudaha soo gelinay takriiban ay joogaan booliis badan waxaan ammaanka hoo sugnay waxaa kaloo dhisnay taalla loogu magacdaray ardayda meesha ku naf waayeen aan sameynay oo iyada hadda weli county governmentka ay ka qeyb qaadan haysay laakiin ida dhammaanin marka taariikh laba sana bishan soo socoto waa xa- waa waa memorial day
halka warkaasi aad kala socotaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xisbiga ugu ballaaran islamarkaana mucaaradka dalka brazil oo marka magacooda lasoo gaabiyey loo yaqaano p m d b ayaa gebi ahaanba kulan ay yeesheen waxa ay soo jeediyeen in madaxweynaha dalka brazil haweenida lagu magacaabo dilmar rusef ay xilka isaga degto xisbiga hogaamiyaha xisbiga mucaaradka iyo sidoo kale xildhibaanada xisbigaasi ku jira kulankoodii waxay kasoo saareen in dilmar rusef ay gebi ahaanba shaqada isaga fadhiisato taas oo ay ku eedeeyeen inay sameysay musuq maasuq iyo weliba lunsasho hantiyeeda waxaana codeynta shalay oo talaada ay dhacday ay sababtay in madaxweynaha dalka brazil dilmar rusef ay gebi ahaanba kasaso safar ay ku tegi lahayd magaalada washington isbuuca soo socda halkaa oo ka furmaya shir wadamada latin america ay sugu imaanayaan dilmar rusef madaxweynaha dalka brazil waxay qorsheynaysaa in gebi ahaanba eedeymaha loo soo jeedinayo ay ka hortagto inkastoo xisbiga mucaaradka uu yahay xisbiga uga ballaaran ee dalka brazil kuwaasi oo qorshuhu yahay in haweeneydan ay xilka gebi ahaanba isaga degto dhegeystayaal warkii oo aad kala socotay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa nag intaa ciddii uu sheegay warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net